madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku jooga magaalada london ee dalka britain ayaa la filayaa inuu goordhow kulan la qaato ra-iisul wasaaraha britain david cameron kulankan ayaa ka dhacaya xafiiska ra-isul wasaaraha britain ee ten down street ee magaalada london sidoo kale madaxweynaha wafdigiisa ayaa ka qayb geli doonaa kulan ka dhacaya aqalka baarlamaanka maxamuud mascade ayaa kulamadan iyo waxaa la filayo in looga hadlo waxa uu ka waraystay rofesor maxamuud guure oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo ku sugan magaalada london madaxweynaha maanta wuxuu leeyahay ballamo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay kulankiisa uu la kulmayo ra-iisul wasaaraha waddankan david cameron oo ay ballansan yihiin duhuradii waxyaabaha ugu muhiimsan oo miiska saaran waxa weeye dhinaca amniga dhinaca dib u dhiska iyo guud ahaan mashaariicda muhiimka u ah in xaaladda soomaaliya ay caadi kusoo noqoto waxyaabo badan oo kaleo ay ka hadlayaan baa jira waxa ay tani daba socotaa xiriiro fara badan oo dhex maray dawladda ingiriiska iyo madaxweynaha lix dhiblood oo lasoo dhaafay tanina ay tahay gunaanadkeedii iyo mataqaanaa xoojinteedii marka waa wax soo socday adigu dhowr bilood marka kulanka david cameron ra-iisul wasaare david cameron iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud warbaahinta ma loo ogol yahay ma hubo waayo lama socdo wafdiga laakiin waxaan ogahay barnaamij miidid oo dhan lagu casumayo inuu jiro berri subaxi waa garta maxaa la filayaa marka labada mas-uul in ay kaga dhawaaqaan kulankooda kadib kulankoodu dabcan warmurtiyeed wuu kasoo bixi doonaa ama qoraal ha ahaado ama sa mid saxaafadda lala hadlo ha ahaado wuu kasoo bixi doonaa arrimaha aan sheegnayna ayaa la filayaa inay markaa carabka ay ku dhuftaan runtiina waxa weeye waxa uu kaloo la kulmayaa madaxweynaha wasiirka horumarinta iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka difaaca iyo weliba taliyaha ciidamada wasiirka arrimaha dibadda marka dhowr wasiiroo muhiimana wuu la kulmayaa oo daba jooga kulanka ra-isul wasaaraha iyo weliba guddoonka barlamaanka iyo barlamaanka intaba wuu la kulmay waa gartay waxaa jirta in dhowaan bisha may magaalada london uu ka dhici doono shir ay wada mataqaanaa shir guddoominayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare david cameron marka shirkaasi waxyaabaha lagaga hadli doono ama lagu soo bandhigi doono ma laga yaabaa in kulamadan si gaara looga hadli doono arrimaha shirkaasi looga hadli doono way ku jiraan oo waa absolutely waaba laga hadlay mar hore shirkaasina xoogiisa waxa uu noqonayaa dib u dhiska iyo sidii dhaqaale loogu heli lahaa dawladda soomaaliya ayuu ku saabsan yahay xoogiisa shirkaas waxaa jirtaa in dowladda ingiriisku marar fara badan ay soomaaliya u arkayso in waddanka britain ay tahay meel ay khatar kaga imaan karto oo dhinaca argagixisada oo kale marka laga hadlayo marka kulamadan ay dowladda ingiriisku la leedahay madaxda dowladda soomaaliya iyo weliba xiriiradan aad moodo inay sidii hore maalmahan kasoo wanaagsanaanayaan maxay khatari kartaabaad isleedahay inay kor istaagto in dad soomaali iho intay ka tagaan waddanka ingiriiska ay soomaaliya tagaan oy ku biiraan koha argagixisada waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga hadlaya waxaa kamid ah amniga iyo sidii loo hagaajin lahaa amniga sidii ciidamada soomaaliyeed loo tayayn lahaa dib loogu dhisi lahaa si khatarahaasi aad sheegtay ee ka iman kara soomaaliya loo yarayn lahaa ama ingiriiska ha ahaato ama yurub ha ahaato ama maraykan ha ahaato marka waxyaabaha runtii ugu muhiimsan oo laga hadlayo waxaa kamid a dhinaca amniga ayaa kamid a waayo madaxweynuhu wuxuu arki doonaa wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidamada labadaba waa arki doonaa marka arrintaasi aad bay aad iyo aad bay maarata ugu xoogan tahay safarka madaxweynaha
xildhibaan profesor maxamuud guure oo u warramaya maxamuud mascade idinkoo weli nagala socdaa laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington